والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وات الوام واكلنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف الزوجة تخدم بيتها وتخرج للحاجة الزوجة زوجدي وحاسك لقبية تخدم بيتها waxay ka khidmaynaysaa oo ka shaqaynaysaa gurigeeda wa takhruju lilxaajati xaaje iyo dan ay leedahayna waa u bixi kadhaay oo guriga waa ka tegi kadhaa laakiin waa maca alixtishaami ixtishaam iyo anshax maceed anshax maca alixtishaam anshax iyo is-ilaalin iyo dhowrsoonaan maceed can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi kharajad waxaa baxday sawdatu bintu zamca xaasaskii nebiga weeyaan leylan habeen bay baxday fara'aahaa waxaa arkay cumaruba arkay facarafahaa wuu aqoonsaday faqaala sayid cumar baa yidhi iyadoo sii socota innaki adigu wallaahi yaa sawdatu sawdoy maa takhfayna calaynaa inaadan naga qarsoonayn nagama qarsoonid waa kuu jeednaa inaa gabar baxday tahay oo iska soconaysid hameen habeenkii gurigaada aadan ku sugnayn xaasaskii nebigeena ka midta say cumarna kiiro miiran buu ahaa dadkaa baxbaxaya iyo dumaradaas sosoconaya lama tusaynin farajacdu waa soo noqotay gabadhaas ilaan sayidkii baa la hadlay ila nebiy bay aaday sal alla alay slam hawshii inta ka noqotay bay nebiga aaday walxaal wa nebiguna fii xujratii qowladayda uu ku jira bay tiri caaisha yatacashaa xaalow nebigu cashaynayo fadakara daalika arrinkaasay u sheegtay lahu nebiga waxay tihi anoo dan raba inaan soo qabsado ayaa sayid cumar hadallada igu yidhi waa soo noqdo wa ina fii yadihi nebiga gacantiisana la carqan ayaa ku sugnayd cad ama laf laf hilible macnaha ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam waa cashaynayao gacanta uu ku hayay faunzila waa la soo dejiyey calayhi nebiga dushiisa waxyi fa rufica canhu waxyigii baa laga kor yeelay oo waa loo dhammaystiray walxaal wa nebigu yaquulu u leeyahay qad oodeyna waa laydin idnay lakunna idinka dumarow ummahaatu lmu'miniin hooyooyinka haddaad tihiin an takhrujna inaad baxdaan lixawaai lixawaa'ijikunna danihin danahiinna iyo arrimihiinna inaad u baxdaan waa laydin fasax marka waxa weeyaan rawaahu sheekhaan gabdhihii way bixi karaan mar haddii fitan aamin laga yahay sidaasaa markaa la soo dejiyey ummahaatu lmu'miniin hadday bixi karaan dumarkii kalena waa min baabi awlaa macnaha can cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi almaratu islaantu cawratun weeyaan fa idaa kharajad hadday baxda istashrafahaa waxaa u hanqaltaagaya ashaydaanu shaydaan ayaa u hanqaltaagaya macnaha weeyaan cawratun kal cawrati cawro oo kale macnaha weeyaan cawro in la asturo weeyaan oo indhaha laga asturo sidaasoo kale qofkii dumarkaa inay asturan tahay ayaa loo baahan yahay haddii ay baxdana shaydaan baa macnaha laasimaya oo wuu waswaasinayaao waxbuu iyada ugu sheekaynaya inay dadka ugu qurux badan tahay ugu fiican tahay waxyaalo noocaas kala markaasaa laga yaabaa inay samayso waxyaala ugu yeeraya binu aadanka kale inay fiirfiiriyaan iyada oo ama qaab labisa ama qaab socod ama waxyaalo la mida socodkoo lasjejebiyey iyo wax la mid oo kale waxaasoo dhanna markaa xaaraam weeyaan lama ogolo marka waxaa la rabaa maca alixtishaam baa la rabaa can maymuunata baa laga wariyey binti sacdin radia allahu canha can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi mathalu raafilati midda daahiraysa midda daahiraysa oo muuqanaysa tusaalaheedu fi ziinati qurux dhexdeedna daahiraysa oo qurux dhexdeed ku soo baxaysa fii kayri ahlihaana ugu daahiraysa ahli ehelkeeda zawjka macana ehelka lagooda zawjkeeda cidaan ahayn isku qurxinaysa oo quruxdaa ku soo baxaysa kamahali dulmatin oo kale weeyaan waa mugdi oo kale yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada laa nuura lahaa wax nuura uma ahanin gabadhaas wax nuura ma leh waxaa nuur ma le somaaliya maqli jirin laa nuura lahaa wax nuura ma le weeyaan rawaahumaa waxaa wariya tirmidiyu mugdi weeyaan mugdi alraafila bimacnaa almutabarija midda soo bambaxaysa ninkeeda cid aan ahayn qurux ugu soo bambaxaysa oo isku qurxinaysa kamahali dulmatin oo kale weeyaan mugdi oo kale yowma alqiyaamati laa nuura laha markaa ninkii bay isku qurxin karaan mana bixi karaan ilaa daruuro mooyaane markay baxayaan wax udgoon waa inaysan isticmaalin waa inaysan ma garanaysaa tabaruj samaynin arrimahaas lama ogola yada faa'idatun maa yafcaluhu nisaau lyowm buu yidhi maanta waxay dumarku samaynayaan min khuruujihinna saafiraati ru'uus oo ah inay gabdhihii soo baxeen iyagoo madaxii qaawan yahay walwujuuhi wasuduuri wejiyaasha iyo laabuhu qaawan yihiin walaydi gacanuhu qaawan yihiin iyo wa min almalaabis adayiqa iyo dhar cidhiiriga ay qabaan allatii taxkii shakla aljismi jirka midabkiisa ka xikaayanaysa dhar ka warramaya qofkasta sow u egyahay oo khafiifa iyo xubnaha qofka jurmun cadiimun waa dembi weyn maxaa yeelay nihaayatu tabaruj weeyaan soo bambax meeshii ugu dambaysa waxa weeyaan waxay qarariyeen oo jeexeen macnaha xuduuddii loogu talagalay cawradii bay faydeen meelihii quruxday muujiyeen meelahaasoo dumarka la abray inay qariyaan wa calaa rijaalihinna bay yidhi raggaa raggoodana qisdun cadiimun qayb weyn bay ka leeyihiin min tilka dunuub dembiyaashaas raggooduna dembiyaashaa qayb weyn bay ka leeyihin maxaa yeeley walaasiyama annahum yasmaxuuna lahun waxaa la arkaa inay marmar u saamaxaan bilkhuruuji in iska bixi karaan gabdhuhu mataashiina waktigay doonaanba iyo goortay doonaanba marka ragga noocaasna dembiga wax weyn bay ku leeyihiin nasalu llahi asalaama bay yidhi waa waahir markaasaan la leeyahy haddana waa ka sii daranta can caliyin radi allahu canhu ana faatimata alayhim asalaam can caliyin ana faacali iyo faadimaba dushooda nabadgelya ha ahaatee faatima atat inabiya nebiga u tagtay sala allahu alayh wasalam tashkuu iyadoo uga dacwoonaysa ilayhi nebiga maa talqaa waxay kala kulmayso fii yaddihaa gacanteeda min araxaa shiidmiraha baalkaa shiidmiraha wax lagu shiido baa gacanihii dhaawac ka wada dhigay sayidada iyadaa gurigeeda ka shaqayn jirtay marka waxay leedahay khaadim ma hayso iyo shaqaale wa balaqahaa faadimo waxaa soo gaaray annahu nebiga jaahu inuu u yimid raqiiqun addoon addoommo macnaha falam tusaadifhu nebiga may waafaqin gurigii hadday tagtay waa ka weyn fadakara dalik arrinkaasa u sheegtay licaa'ishata bay u sheegtay arrintaasaa nebiga ka rabay bay tiri mana hayo falamaa akhbarathu hadday u sheegtay falamaa jaa nebiga haddou yimid leh akhbarad way sheegtay caaisho hu nebiga ayay sida u sheegtay qaala wuxuu yidhi marka sayid cali sayid cali kadhe fa jaana waa noo yimid nebigu markii la yidhi gabadha adiga ku raadinaysaa halka timid waa kuweyda weliba khaadim bay kaa rabtay walxaal baa nebigu noo yimid qad akhadnaa madaajicnaa makaanu jiifyaalka iyaga aanu qaadanay aan gudagalnay fadahabnaa waxaanu doonnay naquumu inaan kacno bimacnaa aradna waxaan damcnay inaan nebiga u istaagno inkastoo xilli hameen ay ahaydoo aanu jiifnay waa gabadhiis iyo sayidkii qabay fa qaala wuxuu yidhi nebigu alaa makaanaki calaa makaanikumaa makaankiina ahaada sidiina aa u jiiftaan u jiifa isbedelinina faqacadda nebigu waa fadhiistay beynii aniga buu yidhi iyo wa beynahaa faatimo dhexdeeda sayid cali baa hadlaya xataa wajadtu aan ka helay barda qadamihi gomadiisa qabowgeedii calaa badni calooshayd anaha meeshaas faraha nebiga lugaha ayaa jirka sayid cali taabtay qabowgii marka nebiga calayhi salaatu salaam iyo naxariis ku jiray jirkiis qabowgaasaan caloosha xataa ka dareema yara jirkaygo dhan qabow baan dareema markay haysaa ii taabteen farihiis lugaha faqaala ne wuxuu yidhi alaa adullukumaa war ma waana idin tusayn labadiinna calaa khayrin wax ka khayr badan mimaa sa'altumaa waxaa weydiisateen ilaa shaqaala raadinayseene wax shaqaalaha idinka fiican ma idiin sheega addoon waa nacam idaa akhadatumaa markaad qaadataan gudagashaan madaajicakumaa makaanu jiifkiinna fasabbixaa subxaana laysa alaaa wa alaaiina soddon iyo saddex waxmadaa ilaahay ku mahadiya alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex wa kabiraa ilaahay u kabaarta labadiinu arbacan wa alaaiina soddon iyo afar fa huwa dikrigaas madkuurkaa la soo sheegay ayaa khayru lakumaa idinka khayr badan min khaadimin shaqaale shaqaale waxaa idinka fiican xuskaas rawaahu larbacatu nasalu llaha tawfiiqa wallahu acla waaclam waxaa weeyaan marka marka la seexanaya dikrigaasaa la akrisaa hawaabkaasaa idinka fiican shaqaale waxaa kaloo laguu sheegaya oo culimmadu leeyihiin khasaa'ista dikriga waxaa ka mid a qofka akrisa markuu seexanayo daalka iyo noogga iyo shaqadii maantao dhan wuxuu soo qabanayey inay ka kala fududaato oo nooggii uu ka baxo ilaa gabadhaani waxay ka dacwoonaysay shaqadaas waxaa xadiidka laga qaatay iyo axaadiidan gabadha la qabaa inay guriga ka shaqaysanayso wixii la karinayo wixii la kiminsaynayo wixii la xaaqayo waxau leeyahay waa ku waajib oo sayd caliga laba dhin gabadha khaadim inaa u keentaa waajib kugu ah iyo shaqaale gabadh haddii loo keenayana gabadhii ugu mudnayd weeyaan culamada qaar waxay leeyihiin salaf iyo khalafba ka midoo shaafici ku jiro imaamu shaafici waajib kuma aha laakiin zawjka waxaa ku waajiba inuu gabadha iyadoo kale gabar loo shaqeeya hadday tahay cid u shaqaysa inuu u keeno usan isagu u shaqaynay xadiid umu zarcin gabadhii umu zarci la dhihi jiray xadiidkeedii weeyaan gabadhaana xadiidku caan ku noqday ishtahara bihaa gabdho badan weeye kow iyo toban eh keligeed baa loogu magac dara liannahaa akharat min athanaa'i calaa zawjiha wa ahlih gabadha waxay ahayd kow iyo tobankaa gabdhood ugu ammaan badnayd ninkeeda aada u ammaantay ninkeeda ehelkiisana aada u ammaantay kuwa kale se way ka ammaan badisay can caaishata baa laga wariyey radia allahu canha qaalat caaishaa tihi jalasa waxaa fadhiisay ixdaa casharata mara'atan koob iyo toban dumar ah oo reer makaad ama reer yamaneeda ayaa fadhiisteen shir bay qaateen fatacaahadna way ballameen mucaahaday galeen wa tacaaqadna waxay isku dhaarsadeen allaa yaktumna inaysan qarin oo kala guntadeen min akhbaari aswaajihinna xaalu ka ahaaday nimankooda wararkooda shay aan waxba kow iyo tobankaa la qabo waxay dheheen waxaan isku dhaarsannay oo inoo ballana gabarh kastaaba ninkeedu sida uu yahay inaysan qarinin hadduu fiican yahay iyo hadduu xun yahay ballan iyo dhaar baa lagu gala been inaan la ysku sheegin qaalat iluulaa marka tii ugu horraysaa waxay tihi mid kasta iyo magaceeda meelahana laga sheeg sheegaya gabadhii ugu horraysa waxay tihi zawjiya aniga ninkaygu bay tihi laxmu jamalin rati hilibkii oo kale wey ratigaasoo kafin haddaa hoos dhigtid caata ah ama la hilibkaasoo haddaa godid kafun weyd ah caata ah neef geeloo ratiah oo caata ah wuu ka dhigan yahay oo calaa ra'si jabalin buur madaxeed yaalla buur dhaladeed ayaa ratigaa hilibkiisu yaallaa laa sahlin buurkaasi mid sahlan maaha oo buur gaaban oo dhib yar oo fayurtaqaa la korade hadduu sahlan yahay caataduba kaagama dadhee waa la iska soo guran lahay laakiin buur sahlan maaha waa meel dhib badan lama kori karo walaa samiinin ratiga laftiisuna mid maaha cayilan mid cayilan maaha waaya oo hadduu cayilan yahay meel kastoo fogow yaallaba shay hadda buurana waa cajaa'ibe fa yuntaqaalu lasoo rarto oo lasoo lasoo lasoo dalaandasho lasoo rarto markaas warku intaas isku dhan yahay bay tiri gabdho balaaqo badan wey saaad u fahmi lahayd adaa lagaa rabaa ujeeddadeedu waxa weeye ninkeedu wuxuu ka dhigan yahay hilibka caatada oo buur fog saaran qallafsan aan wadda gelin marka buurtuna waa dhib badan tahay waxa loogu socdaana waa waxaan iyana nafac lahayn oo caataa maxay ka dhiganta waa nin bakhayla oo kibir badan oo dabeecad xun oo khayrkiisoo dhan laga qustay weeye bilaa faa'iidah ninkaasi saa weeye bay tiri qaalat aaniyatu gabadhii labaadna waxay tidhi zawji aniga ninkaygu laa abuhu khabara warkiisa faafin maayo maxaa yeelay innii akhaafu waxaan ka cabsanaya haddaanba sheekadaa gudagalo allaa adarahu warkiisa inaanan waxba ka tegin marba haddaan bilaabo inaan waxba ka tegi waayaan ka baqayaabay tiri kow in adkuru haddaan sheegaba warkiisa oo gudagalo adkuru waxaan sheegayaa cujarahu wa bujarahu ceebihiisa daahirkaah iyo ceebihiisa baatinka oo qarsoon ceebihiisa muuqda iyo kuwa qarsoonba waan sheegayaa marka inaana dhex gelin baa la qaataa bay tiri waa nin ceeb ka buuxa guud ahaan marka inaanan sidaas ku dhaafaa ila fiican bay leedahay marba haddaan dhex galaba ceebihiisa macnaha cujarahu wa bujarahu kuwa daahirka iyo kuwa baatinka gabadhaana marka waa cay weeyaan way caydo waxay leedahay wax kastoo ceebaba isaga abale bay leedahay daahir iyo baatinba marka intaasaan idinku soo koobay weeyaan lama dhex geli kara weeyaan qaalat thaalisatu tii saddexaad waxay tidhi zawji aniga ninkaygu alcashanaqu waa mid dheer xagga macnaha muuqaalka in andiq haddaan hadlo oo aan kelimaba iga soo baxdo udallaq lay fureen bay tiri ju haddaan dhah waa lay furayaa wa in askud haddaan aamuso miyaa oo callaq waa lay xirayaa mucallaqoo kalena ninkaa warkiisuna waa intaas waa maxay markaa waa nin dheer oo dabeecad xun haddaan hadlo oo hadda ceebihiisa ama wax ka mid u sheego dhah war waxaan saa ma aha waa ay furahayaa haddaan hadda iska aamusana mucallaqou iga dhigahayaayo dee waxa weeyaan mid nin lena maahi mid madax bannaanna maahi marka da wixii aan tabanayo iyo wixii dhibaato ay ahaya nin loo sheegan kara maaha weeyaan xaaladiisu waa nin waa ninkaa isaata wax allaale wixii dhib o ila soo derisa waxba loogama sheegi karo ama waa furniin ama ma garanaysaa waa dhibaatadaa ku sabir labadaa un kala dooro weeye qaalat iraabicatu tii afraad waxay tidhi zawjiya aniga ninkaygu ka leyli tihaamata wey waddanka tihaama la yidhahdo hameenkiisa oo kale tihaama waa maka iyo makatulmukarama iyo waddanka bilaad ulxijaaz hameenkeeda oo kale weeye t hameenku muxuu ka dhigan yahay waa kanoo laa xarun laa huwa xarun kulayl maaha walaa qurun qabowna maaha kulayl iyo qabow midna ma jiro walaa makhaafata cabsi ma jiro walaa sa'aamata noogna ma jiro waddankaa tihaama iyo xijaaz waxaa lagu yaqaanaa waa waddan hawadiisu muctadil iska tahy kulayl iyo qabow ma leh ninkaygu habeenkaas kaleu ka dhigan yahy gabadhaan markaa dee iyadu waa ammaan kuwii hore oo kale maaha ilaa midba wuxuu ahaa bay ku sheegaysa habeenkaasoo kale wey kulayl iyo qabow midna ma jiro mudhexdhexaad nin laga cabsanayo maaha nin laga noogayo mucaamaladiisana iyo la noolaanshihiisa iyo sheekadiisana maaha waa nin dabeicad wanaagsan aalif ma'luuf baa la yidhahdaayo waa mid loo soo dunmo isaguna dadka u dunmo oo ummadda la socon kara wey qaalat ilkhaamisatu tii shanaad baa waxay tihi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu guriga soo galo fahida waa haram cadaynayaa kalfahd haramcad oo kale wey haramcad wa in kharaja hadduu baxa mayaah asida waa libaaxyeynayaa sidii libaaxii oo kale walaa yasalu mana weydiiyo camaa cahida guriga wuxuu ku ogaana cidna ma weydiiyo waa haramcad oo kale horta xayawaan haramcadku waxa weeyaan hurdo badan bootinna badan marka hadduu guriga soo galo waa sidaas oo kale xagga dumarka iyo waxaas waa jecel yahay oo waa ku soo boodaya kow waana hurdo badan yahay hadduu guriga ka baxo waa libaax oo kale sida libaax oo kale uu samaynayaayo waa nin iska dadka iska cesho weeye bay ku leedahay geesi ah oo diric ah cadowga waa ku daran yahy wuxuu guriga ku ogaana ma weydiiyo oo cunno iyo raashin iyo xoogaa alaabta alle iyo waxaas xaggee la marshayiyo yaa qaatay iyo ma yaalaan iyo dadka saa gab dumarka ula xisaabtama oo waxaa weydweydiiya ma aha marka ninkaana gabadhaan way ammaanaysaa waa nin fiican bay leedahay waa nin fiican bay leedahay ninkaani qaalat isaadisatu tii lixaad waxay tihi zawjii ninkaygu ina kale haddou wax cuno lafa waa dhammaysanayaa bimacnaa kaba ka tegi maayo cunnadii loo keenay wa in shariba haddou cabo soo maaha ishtafa waa hiinsanayaa iyadana weelkii sharaabka kaba ku reebi maayo wa in idajaca haddou jiibsado mayaa iltafa waa isduuduubaya walaa yuuliju gelin maayo alkafa gacanta xagga yagaba usoo dhigi maayo liyaclama inuu ogaado albatha xaajada iyo danta iyo baahida laga leeyahay inuu ogaadana xagga yagaba gacanta la soo aadi maayo waxay leedahay way caayisaayoo xagga cunnadii isagoo aan wax reebayn xagga sharaabka isagoo hiinsanaya haddii uu jeexdana macnaha isduuduubaya keligii gacantana aan xagga jirka qofkaas xaaskiisaan la soo aadayn oo macnaha sida uu ogaado gabadha agteeda waxaa ahoo mayl iyo macnaha danayn ay rag danaynaysa ah marka waa bakayl waa mid xun waa dabeecad xun intaas iyo cunno badni iyo cabitaan badni iyo dumarka xaggiisa uusan ku fiicnayn intaasoo xaal bay ku sheegtay carabtu marka qofka noocaasa ma jecla ee waxay jecel yihiin qofka cunnada yar cabiddana yar mucaamalada dumarka iyo jimaacana ku badan kaas bay jecel yihiine sidaanoo kale ma jecla kaas bay waxay leeyihiin waa nin kaamil ah cunnadii iyo cabiddiyo yar iyo awooddiisa kaloo badan qaalat isaabicatu tii toddobaad baa tidhi zawjii ninkaygu hayaayaa-u weeyaan waa mid oo waxa weeyaan xun hoog oo kale ah ow cayaayaa-u waa mid caajiz ah liita caajiz ah dabaaqaa-u waa mid arrimuhu ka daboolmaan oo iskaga darmadaan kullu daa'in xanuun oo dhan meel kasta uu yaallaba xanuun nocwihaba lahu ninkaa daa-un xanuun ba u yahay xanuun jiraa ma jira illaa waa qabaa wey xanuun oo dhan waa qabaa shajaki waa ku daqrayaa bay tiri waa madaxa ow fallaki waa ku dhaawacayaa waa jirka kale aw jamaca waa kuu jamcinayaa kullan mid kasta oo madax daqar iyo dhaawac jirka kale allaki adig waa iskugu kaa daraya ama madaxu kugu dhufan ama jirka kaleo kugu dhufan ama waa iskugu kaa daraya marka ninkan waa ninkaa caajiskaayo arrimaha jimaaca iyo waxaa waa ka caajis arrimahaaba iskaga darmaya waa doqon weeya macnaha xanuun oo dhan oo dadku kala qabqabaan isaga waa ku dhanyi keligiis daqar madaxa iyo jirka kaloo dhaawaca iyo iyadoo laysku daro mid unbaa intaa kala kulmaysaa bay ku leedahay oo markii lala hadhadlo oo lala kaftamo oo wakaa gacantaa ka soo horraysa wey dabeecad xumo iyo xanuunna badnaansho iyo cay iyo dilid waxaasoo dhan weeya waa ceeb meesha ugu dambaysa wey qaalat ihaaminatu tii sideedaad baa tidhi zawjii ninkaygu almasu taabashadiisu masu arnabin bakaylo taabashadii oo kale wey wariixu urta ka soo uraysana riixu zarnabin geedka zarnabka la yidhaahdo urtiisa oo kale weeyaan sheekadu waa kooban tahay bay tir waa intaa warku intaasay kaga baxdo bakayluhu waa jirkiisaa jilicsan waa nin jir jilicsan urta kasoo dhan zacfaraanka geedkiisa weeyaanoo geedkaas sarnabka la yidhaahdo oo kalaa ka soo uraya waa geed ur wanaagsan anigu waa ka adkaaya bay tihi ninkayga isaguna dadka kale u ka adagay riwaayo kale dhanka iyaga waa nin u fiican weeyaan udug baa ka soo ura binu aadamka dhexdiisana sumcad buu ku leeyahy qaalat ti taasicatu tii sagaalaad waxay tihi zawjiin ninkaygu rafiiculcimaad tiirkiisu iyo jooggiisu miduu dheer yahay weeyaan dawiilunijaadi hubkiisu miduu macnaha dheer yahay weeyaan hubqaadkiisu cadiimuramaadi dambaskiisu miduu badan yahay weeye dambas badanaa gurigiisu qariibulbeyti gurigiisu miduu u dhow yahay weeyaan min annaadi meesha lagu shiro oo lagu tashado gurigiisa lagama maarmoo halkaasaa gurigiisu u dhowyahy waxaa lagu leeyahy waxay leedahay rafiiculcamaad tiirka waxa la kan guriga macnaha dhexdiisa saa looga tago kale waa nin muuqaal dheer dawiilu najaadu waxa weeyaan seefta xariggeeda iyo waxaas iyo sunka iyo waa dheer yahayo qofka dheer hadde waxa weeyaan inuu macnaha hubku si fiican buu uga muuqanaya o u qaadan karaya waa ninaan gaabnayn wey dambaskan badanna waxay uga jeedaa waa nin marti badan oo wax bixin badan oo gurigiisu dambaskiibaa tirada ka batay misna gurigiisu meeshaas lagu shiro u dhowi lagama maarmo waxaa la yidhi ninka agtiis gurigiisaa loo dhaweeya meelaha layskugu imaanayo nin laga maarmo maahe ra'yigiisaa loo baahanyay waa nin ra'yi saaiba leh waa nin fiican wey qaalat alcaashiratu tii tobnaad baa tihi zawjiin ninkaygu maalikun baa la yidhahda aniga wamaa maalikun hadda maalik muxuu yahay mayaad garan ka dhaan bay tiri maalikun maalik khayrun waa ka khayr badan yahay min daaliki kaasaa sheegteen oo dhan intaa nin soo sheegteen ka fiican lahu ibilun geel baa u sugnaaday geelaasoo kaiiratul mabaariki makaanu fadhigiisu uu badan yahay geelu markuu xerada joogo fadhiyo tiro badana qaliilaatulmasaarixi foofkeeduna yar yahay markuu geelu xerada ka baxana waa yari marka uu fadhiyeyna waa badan yahay maxaa looga jeedaa waa nin deeqsiya geelii badnaayo xalay soo galay wax yaraa ka soofayay dad baa loo qala intaasoo neef oo geelaa la gowraca martida macnaha wa idaa samicna geeshaasi markay maqasho ibishaasi sawtaalmishari durbaanka dhawaaqiis durbaan la tumi jiray oo martidu markay timaado laysku ogeysiiyo geela markii durbaankaas uu maqlo ayqanna waxay yaqiininaysaa geeshu annahunna iyadu hawaaliku inay halaagsamayso waa geel sidii weliga arki jiray in la qalo mar allaal geelku markuu maqlo durbaankaas geelu wuxuu iska yaqiininaya in qaarkii la qali doono caaw ilaa waa ninkaanaa lagu barto marti baa u joogte mar haddii durbaankaa iyo qalqolada iyo koorahaas waxaa yeeraya la maqlo waa dawan gaara loogu talagalay martida geelii baaba iska fahmayaba in la qalayo waa ogya koox baa la gowracaya geelii badnaa bar baa lala dhacaya gabadhaasina intaasay soo tuudh qaalat alxaadiyata casharata casharata koo tii koob iyo tobnaad baa waxay tihi waa tii xadiidka loogu magac daray zawjii ninkaygu abu zarci baa la yidhahdaa bay tihi famaa abu zarcin abu zarci muxuu yahay had mayaad taqaanaan bay ku leedahay anaas wuxuu buuxiyey min xuliyin jawhar ayow udunaya labadeeda dhagood ka buuxiyey labadeeda dhagood wuxuu ka lulay oo ka buuxiyey jawhar wa malaa waa buuxiyey min shaxmin xayr cadudaye labadeeda cududoodna xayr buu ka buuxiyey waa cayil wa bajanii waa iqadari fabajajat fabajaxat waxaa faraxday ilaya xaggayga nafsii naftayda markuu iqadariyey baana naftayda iska faraxdao sharaf baan isla yeeshay ilaa qofka haddii la qadariyo waa isla ficnaanaya anigii laftayda baa sharaf isla yeeshay wajadanii waa i helay bay tihi waagii hore hooyada guursanayay fii ahli hunaymatin xoogaa yaroo ariya ehelkeed reera xoogaa yaroo ariya leh ayaa reerka iyagu ahaa bay leedahay xogaagaa yarka arigaayoo bishiqin meel dhinaca ahaaday ariga dee markuu reeryow badan ka dhexeeya ama xoolo badan yahay xero weyn baa guriga hortiisa ee looga waxaynaya aaggaa mogta reerkii xoogaa yaroo riyaa iskalena meel yaroo dhinacaas ah in yaroo maaragtay xero yara looga oodaya marka xoogaa yaroo dhinaca guriga dhinaciisa lagu xereeyo oo xoogaa yaroo loo ooday sida idagta yartahay oo xarahoo kale ah meel yara xoogaa yaro ariga ku jira baa reer hayagoo ahayn ba ku leeda xoolo badan maana lahayn waay fa jacalanii wuxuu yeelay hadduu i guursaday fii ahli sahiilin danan ehelkiisa danan mataqaan danan fardaha macnaha codkood reeraha farda ka dananayaan oo halkaas fardooley ah buu igey iyo waadiidin ahli adiidin reen ehelkiis geelley niman geelna leh oo halkan geeli macnaha ahlu geela codka geela iyo wa daa'isin ahli daa'isin zarci iyo beero ehelkeed reero beerana leh wa munaqin aalatu nadiifinna leh aalatu dahirin qalabka wax lagu shaandheeyo xaarinka iyo waxyaalaha shaqshaqa iyo waxyaalaha raashinka lagu kala nadaamiyo dad waxaasoo adduuna haysa ayuu yeelay bay ku leedahay fa cindahu agtiisa markaan la joogo ninka abuzarciya aquulu hadal baan leeyahay waxaan doonaan ku hadlayaa falaa uqabaxo lay xumayn maayo naga aamusiyo qabaxa kilaayo ma leh wax ila hadlaya ma leh iska hadal weeyaan xor baat wa arqudu waa iska seexanaya habeenkii fa atasabaxu waa iska soo waa berisanaya markaan iskay hurdada uga dhirga barqadii shaqaalo kaliya umad baa shaqaynaysa looma baahna gabadhaan shaqadeeda wa ashrabu waan iska cabeeyaa bay ku leedahay sharaabka fa ataqamaxu waan ka webxayaa wax yar oo aan dadka ku filnayn ma ahae wax iska badan weeyaanoo wasaan doonaan uga dhergayaa bay ku leedahay ninka noocaas ninkaa weeyaan intaa horta isagii bay ku sheegtay keligiis baa intaasoo ammaana leh marka iyadu waxay gabdhihii kale kaga duwan tahay reerihii ninka bay macnaha faallo ka sii bixin doontaa ummu abizarcin bay ti ninkaa abizarciya hooyadii famaa ummu abizarci abizarci hooyadiis maxay ahaat miyaa taqaanaa cukuumuhaa islaantaas ninka hooyadiis mandadeedu ama boorsadeedu xukuumuha boorsooyinkeeda islaantaas ninka iyada qaba hooyadiis boorsooyinkeedu radaaxun kuwo culus weeya dhulka lagama goyn karo alaab baa ka buuxda qof alaab haysata weeye waa hooyadiis boorsooyin culculus wa beytuhaa gurigeeduna islaanta hooyadiis fasaaxun waa guri waxa weeyaan waasaca weeyaan guri waasaca weeyaan intaasna hooyadiis bay ku ammaantay ibnu abi zarcin ninkaan abi zarci la yidhaahdo wiilow dhalay fama bnu abi zarcin abi zarci wiilkiisu muxuu yahy madjacuhu makaanu jiifkiisu kamasalli shadbatin caw makaanu siibideeda oo kale wey geed caw caw soo lama yaqaan caw a cawdii ma garanaysaa wax laga falagsan jiray cawdaas oo kale laanta geedka marka saa looga goynaya hal mar meel yaraysaa dhuuban baa hal mar saa sulux looga soo siibaya mogta meesha uu jiibsado meel cawda makaanu siibideedoo kale meel ah meel yar baa ku filan jiibsanaya wiilkaani wa yushbicu xagga cunnada waxaa dharjinaya diraaculjafrati yaa waxarta yar dhudhunkeeda macnaha riyaha midde ceesaan yar dhudhunkeed ayaa ku filan meel yarna jiif waa ugu filanta nin dhuuban wey bintu abi zarcin ninka abi zarci gabarow dhalay famaa bintu abi zarci dawcu abihaa aabbaheed mid adeecid badan wey wa dawcu ummihaa hooyadeed mid adeecid badan wey wa mil-u kisaa'ihaa maradeeda mid buuxiso weeyaan qof dhuubanoo marada ku dhex dhacaysa maahee qof awood lahoo maradii magaranaysaa helo siko manaa jirkeedu ceshanaya wey oo cayilan a haddii kale waa ku dhex dhacaysaa sooma wa kaydu jaaratiha darisadeeda gabadha kale oo dariska la ah mid ka caraysiisa wey maxay kaga caraysiinaysaa siday aabbaheed iyo hooyadeed u caddeecayso siday ma garanaysaa haddii allaba kuu ran yahay nadaafadeeda quruxdeeda dhowrsoonaashaheeda cayilnaanshaheeda waxaasoo dhan bay kaga caraysiinaysaa jaariyatu abi zarci ninka abi zarci la yidhahdo gabadha u shaqaysa oo addoonta ah fama jaariyatu abi zarci maxay ahaata laa tabuhu ma faafiso xadiianaa sheekadannada tabhiihan faafin sheekada nagama faafiso sheekada annagoo a dhexdayadaa cidna uma sheegto gabadha shaqaalaha walaa tunaqisu ma fasahaadiso miiratanaa dacaamkanaga iyo raashinkanaga tanqiisan fasahaadin cunnadana nagama fasahaadiso nagama xumayso ee way noo hagaajisaa waa wanaajisaa waa midda labaad walaa tamla-u baytanaa gurigayana kama buuxiso tacshiishan qashin guriganu qashin laguma arko waa xaaqaya intaa waa la xaaqaya nadaafad ninku intaasoo ammaana baa isaga iyo ehelkiisa ay ku sheegto qisaa dhici doontae qaalad waxay tihi kharaja waa baxay abu zarcin baa baxay walxaalalaw daabu ciirta tumkhadu la lulayo barwaaqada haddoo kale ah iyadoo ciirta la lulayo yaa oo ciiraha saa loo lulhayo ayuu baxa falaqiya wuxuu la kulmay imra'atan islaan islaantaasoo macaha maceeda waladaani laba ilmood ay yihiin labadaa ilmoodoo lahaa iyada usugnaaday islaan laba ilmood wadato labadaa waladoo kalfahdayni laba harabcadoo kale ah wanaag kuwaasoo yalca yalcabaani cayaaraya labada wiil labada ilmood min taxti khasrihaa ya gosheeda hoosteeda kallideeda hoosteeda ama macnahaba gosheedaba waxay ku cayaarayaan birumaanatayni laba rumaan laba miroodoo rumaana ayay ku cayaarayaan labada ilmood waxa weeyaan weelashii ciirta horta waa la lulay alawdaab waxaa la yidhaha weelka ciirta hamaha waawan ciirta lagu lul laba gorgor ama laba harabcad baa moodaa labadaas cunug ka shablayn shabeellaa moodaa birumaanatayni bay ku cayaaraya waxa weeyaan wax laba rumaan oo kale ka dhigan mirihii rumaanka laftooda haysaan maaha wax kuuskuusan bay ku cayaarayaan macnaha gabadhaas ilmahan dhashay naasaheeda baa labadan ilmood ay dhashay ay haystaanoo ku caycayaarayaan gabar labadaa ilmood wadata oo carruurtuna saa ay u caycayaarayaan ayuu ninkii la kulmay fadallaqanii anigii waa i furay wa nakaxahaa taasna waa gursaday gabadhaan baa la furay fa nakaxtu waxaa nikaxsaday bacdahu isagii ka bacdi hadduu i furay rajulan nin sariyan oo sayida ninkaasoo rakiba fuula shariyan fardaha dheereeya shariyan fardaha dheereeya wa akhada qaata xagga hubka khadiyan waramada nooca khadiga la yidhaahdo nooca khadiga loo nisbeeyey waramo khatara oo rag dhifa qaataan ayuu ninkaani hubkiisa wey wa araaxa wuxuu soo caraabiyey calaya dushayda nacaman nicmooley fariyan oo fara badan xoolo badan kii hore xoole u siiyaba may sheegin kan dambe intaas xoolaha bixin doona waa acdaaniga wuxuu isiiyey bay tihi min kulli raa'ixatin foofta kasta nooc kastoo xoolaha ee soofa zawjan qaybu iga sii geel ari lo fardo wax kasta wa qaala wuxuu yidhi ninkaani misna kulii iska cun umu zarciyey adigu horta ka dharg waa miirii ehelkiinnana wax uga hadiye reerkiinnina wax ka sii qaalad waxay tihi gabadhan marka ninkaani gabadhan wuxuu u guursaday carruurtaa wan wanaagsan ay dhashay markuu ku arkay ba wuxuu is yidhi carruur wan wanaagsan oo kale kuwaas kale u eg ba lacalla inay kuu dhasho way la fiicnaatay tii hore waa isaga furay tan waa la furay walow jamactu haddaan ururiyo oo jamciyo bay tiri kulla shayin shay kasta shaygaasoo cadaanihii kani uu isiiyey wax kastoo kan isiiyey hadda kanaana wax badan siiye dambe wax kastoo kan dambe isiiyey haddaan ururiyo maa balaqa ma gaari karo asqara aaniyata abi zarcin abi zarci weelashiisa kan ugu yar kii hore abi zarci weelashiisa weelka ugu yar waxaanoo dhan ma gaari karaa kii hore ay igala fiicnaa bay leeda kii hore xoolana ma siinogo waxay saa u leedahay kii horaa jacaylkiiyo qalbigu ka raac oo waxay dhahaan carabtu malxubu ilaa lilxabiibiila weli jacaylku ma ahaan ilaa kan hore mooyaane kii hore oo qabi jiray kaasaa jacaylkii raac jacaylka badanna waa ku indhatiraayo waa ku dhaga tiraa kan kale wuxuu samaynaya o dhan jacaylkii horaa ka indhatiray qaalat caaishatu waxay tihi qaala rasuulullahi baa yidhi sal alla alay wasalam kuntu anigu waxaan ahaaday laki adiga caaishahay ka abi zarci ninka abi zarci la dhihi jiray sow u ahaa liummi zarci gabadha ummi zarci la dhihi jiray saasoo kalean ku ah rawaahu shaykhaani wanasaiyi nasalu llaha tawfiiqa wallahu acla aclam waxay leeyihiin walaa shaka ba yidhi sheikhu ana hada alxadiidu aayatun cadiima aayad weyn baa xadiidkan ku sugan calaa fasaaxati nisaa'i alcarab carabta dumarkooda fasaaxadooda iyo wa balaaqatihim balaaqada meesha ay ka gaareen ereyada ay ku hadlayaan iyo adaygo marka caaisha markiisaa loo yidhana waxay tihi yaa rasuul allahi adaa iga khayr badan abi zarci umu zarci wuxuu u lahaayoo dhan adaa iga fiican albaabu saabic wuxuu ka hadlayaa fi lqasmi bayna zawjaat xaasas badan ninkii leh qaybsiintoodii qaabkii loo loogu macnaha qismada qaala allahu tacala ilahi wuxu yidhi walam tastadicuu ma kari karaysaan an tacdiluu inaad cadaalad samaysaan bayna annisaa'i dumarka dhexdooda walow xarastum aada badadaasheene falaa tamiluu laakiin ha iilanina kula almayli iilasho dhammaanteed fatadaruuhaa gabadhii ka tagtaan kalmucallaqati xaalay la mid tahay mid la xidhay meel laga soo laalaadiyey wain tuslixuu haddaa wanaajisaan sha'niga watataquu allah ka yaabtaan wain allaha ilaahi kaana waxaada kafuuran dhaafid badan raxiima naxariisasha badan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala alla alay slam qaala naba yidhi man kaanad ninkay u ahaato lahu isaga imra'ataani labaxaas famaala ilaa xidaahuma midood u isha jaa'a waa yimaadaan yowma alqiyaamati buu imaanahayaa walxaal shiquhu dhinaciisu maa'ilun ou liicsan yahay aamoodid macnaha nin barbar u leexsan ilaa isagaa labadii dhinac u leexday moogta dhinac buu saa ugu qalloocaa a saasuu ku imaanahaya waa arrin khatara marka cadaalad in la sameeya loo bahan yahay jazo waafaqsan baa lagu abaalmariyey isagaa waleexday can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana nebigu waxaa sal alla alay slam yaqsimu bayna nisaa'i dumarkiisa dhexdooda kii qaybsiiya waa u qismada fayacdilu waa cadaalo samayn jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma allayo haadaakaasi qasmi aniga qaybkaygu wey fiimaa kii amliku anigu ahnaan karo hagga guri aan tegi karo falaa talubni ilaahu ha igu dagaali fiimaa shay tamliku adigu aa milkidid walaa amliku ana aanan hanan karin oo waa maxay adoo guryihii wada tegaya oo ninkii qasmadii uu samaynayo waxaa laga yaabaa in qalbigiisu xaasaskaa u badan oo qabo mid un jecel yahay marka qalbiga waxa ku jira qofku isagu ma celin karo marka wixii qalbiga ku jira anuu ma awoodo ilaahay adaa awooda wixii anugu aan awoodo waa tegtegiddaas qof kasta xagga nafaqada iyo radbaxa iyo hoyaatig inaana cadaalad ku sameeyo qalbigaa jacaylkiisaasaana waxaa laga yaaba arrimaha mucaamalada ijmaaci waxa inay raacaan ila ninkaa waxa weeye xaafadatagga un baa laga rabaa laakiin mucaamalada jimaac waajib kuma aha marka waa inuu sidaa ugu cadaalo sameeyo ama waa inuu iskaga wada tago qaar intuu ka tago qaar kaleel taasaa la diidaya rawahu asxaabu sunani wa canhaa waxaa laga wariya qaalad waxay tihi kaana rasuul llahi waxaa sal alla alay slam laa yufadilu bacdanaa barkana kaan ka fadilin calaa bacdin barka kale fi lqasmi qaybsiinta min mugsihi nagaanshihiisa qismiga dhexdiisa kagama fadilayn cindana agtayada uu ku nagaanayo wa kaana wuxuu ahaa qalan yowmun maalinkou yar yahay ilaa wahuwa nebigu yaduufu calaynaa dusheeda ku dawaafi jiray jamiican dhammaanta maalin kasta nebigu inta badan xaasaskoo dhan waa soo booqan jira fayadnuu nebigu waa soo dhowaan jira min kulli imra'atin buu u dhowaan jira macnaha dhunkashadii iyo salaantii iyo waxa dhowaanshuhu waa sida laakiin waa min hayri masiisin jimaac la'aan salaan iyo dhunkashay waxa mooyaane jimaac la'aan weeyaan xataa yabluqa ilaa uu ka tago nebigu ka gaaro allatii gabadha huwa nebigu yowmuha maalinkeedu yahay fa yabiitu cindahaa agteeda ayuu ku nagaan jir calayhi salaatu wasalaam rawahu abu daawuud wa axmedu walbukhaariy wacanhaa qaalad waxay tihi kaana rasuululahi waxaa sal alla alay slam idaa araada safaran markau damco aqraca bayna nisaa'i dumarka dhexdooda u qori tuuri jiray fa ayatuhunna tooda kharaja sahmuhaa saamigeedu ou soo baxo ayau kharaja bihaa iyada la bixi jiray macahu miciis mid allaale midii sahmigeedu soo baxo qorituurka taasuu safarka la aadi jira hal mid layskama kaxaysan karo waa in loo qori tuuro ama mid iyagu raalli uga noqdaan wa kaana waxau aa nebigu yaqsimu kii qaybsiiya likulli imra'atin islaan kasta oo minhuna ka mida gabdhaha yowmahaa wa laylataha habeen iyo maalin habeenkeeda iyo maalinteeda hayra ana sawdata binta zamca gabadha sawda la yidhaahda wahabad yowmaha maalinteeda waxay u hibaysay licaaishata ayay u hibaysay radia allahu canha rawaahu alaaatu wanasaa-i caaisha sawda waxay tihi anigu nabiga qismadii iyo habeenkii hoyaatinkaan ku lahaa caaishaan anigu ugu dara caaishaan siiy waxay ogeed caaisha nabigu sii jecel yahay nabigay kusii raaligelinaysa wacanha qaalad waxay tihi maa ra-aytu ma arag imra'atan islaan axaba ilaya layga kalgacal badan yahay caaisha laan akuuna inaan ahaado anigu fii mislaakhihaa dhaqankeeda iyo caadadeeda iyo dabeecaddeeda iyo siiradeeda min sawdata gabadha sawda layihahda gabaraan ka jeclahay inaan iyadoo kala noqdo weli ma arag bay tiri lamaa kabirad hadday weynaatay ayay qaalad sawda waxay tidhi yaa rasuula allah qad jacaltu yowmii maalinkaygu waxaan u yeelay minka adiga iiga yoomaha licaa'ishata ayaan u yeelay caaishaasi fa kaana rasuululahi wuxaa sala alay slam yaqsimu licaa'ishata caaisha kii qaybsiiya yowmayni laba maalmood yowmahaa maalinkeedii caaisha awal lahayd iyo wa yowma sawdata maalintii sawda ugu dadhay gabdhaha kalena waa hal hal maalin weeyaan rawahu sheekhan caaishana arrintaa way ku jeclaatay gabadhi siisay sawdana waxay ka baqday nebigu inuu furo oo qof weyn bay ahayd marka waxay tihi waxba kuma saarna waxaan xaggaada anugu kulahaa waa cafiyey keliya inaa xaasaska ka mid ahaadoo lay furin baan rabaa waxaana ugu dara caaisho marka gabari gabar kale weysiin kadha habeenkeeda haddii ninku raalli ka noqdo wey hadduuse isagu raalli ka noqon siinta waxba tari mayso can asmaa radi allahu canha ana mra'atan baa qaalad waxay tihi yaa rasuula allah ina lii daratan waxaan leeyahay mid daraayo layla qabo dangala ah gabar baa layla qabaa tir fa hal calaya junaaxun dushayda dembi ma yahay in tashabbactu haddaan in tashabbactu haddaan iskaga dharjiyo min zawjihi ninkayga haddaan iskaga dharjiyo hayra aladii kii waxaan ahayn yucdiini ou siiyo wax uu siiyo waxaan ahayn haddaan iskaga dharjiyo ka war waay waxbay waxay leedahay dee waxaan waxuusan siin a bay dadkii kale dumarki kale wax laga ina ugu sheekayso waxaana annaga noo keenaayo na siiyaa oo waka fa qaala wuxuu yidhi nabigu almutashabbic kan isku dharjiya bimaa lam yucda waxaan la siin waxaan lamaba hayee waxba noo keenay aan jirin wey ka laabisi thawbay zuurin laba maro oo beena qof xirtay ba lamidi laba maro oo beena qof ku labistay oo yidhi anaa leh buu ka dhigan yahi waay waxaa la nafti hafar weeyo waa ishafraya waxba ma hayso waxuusan haysan ba macnaha iska dharjinaya saasuu ka mid yahay nin laba maroo ninka la leeyahay ta kusoo labistay oo dadka u muujiyay inuu dharkan quruxda badan isagu leeyahay yidhi anigaa leh hadhow inay been noqotay oo laga qato la yidhi ninkii dharka lahaa yidhi iyo bixi kala tegey saasoo kale ka dhiganta marka waxaadan waxba ha isku dhajin weeye ninkii iyo xaaskii kale iyo wixii o dhan bay arrintaani dhibaato ku noqonaysa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiyullaahi waxaa yaduufa calaa nisaa'i kii ku dul wareega fi leylati lwaaxidati habeenka keligiisa walahu nebigana yoomaidin maalinka tiscu niswatin sagaal dumar ayuu lahaa sagaal xaas ayuu nebigu lahaa calayhi salatu salaam soddon nin ama afartan nin awooddood baa nebiga la siiyey xaasaska oo dhan marka buu kusoo dul wareegi jira marmar iyadoo qismigiina jiro wuxuu kaloo qabay laba gabdhood oo addoomaa maariya iyo reyxaana sagaal dumarana oo xaasasana waa qabay wallahu allahu aclam lilbikri sabcun gabar bikaaraa toddoba beri bay leedahay haddii la guursado walihayibi mid garoobana halaaun saddex beri bay leedahay waa hameeniya maalmaha can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunati sunada waxaa ka mida mar hadduu saxaabi u dhaho min asunati waa sunadii nebiga weeyaan waa marfuuc xadiidku sunada waxaa ka mida idaa tazawaja rajulu ninku marku guursado albikra gabar bikaaraa cala tayibi mid garooba ku dulguursado aqaama cindaha agteeda waa ku nagaadaa sabcan toddoba ayuu ku nagaanhaya toddoba beri bay gaaru leedahay waqasama waana qayb siinaya macnaha hadhowti qismigii baa halkaa ka bilaabanaya waidaa tazawaja hadduu guursado atayiba garoob cala albikri bikaara dusheed aqaama cindahaa waa nagaanhaya alaaan saddex uma qasama waa qayb siinaya qismigii baa bilaabanaya qaala abu qilaabaa yidhi walow shiida haddaan doono laqultu waxaan dhihi dhihi lahaa rafacahu xadiidka wkuri wuu kor yeelay anas ila nabiyi buu kor yeelay waan dhihi lahaa sal la alay sl haddaan doono wey rawaha arbaca marka waxa weeyaan xadiidku waa iska marfuuc oo kale ila waa min asunati can umi salamata radi allahu canha ana rasuul lahi sal la alay wasalama lamaa waqtigii tazawajaha nabiga uu guursaday umu salama aqaama cindaha wuxuu ku nagaaday alaaan wa qaala wuxuu yidhi inaw shaani laysa bika adiga kuguma sugna calaa ahliki ehelkaada dushiisa zawjkaada oo aniga ah hawaanu dul iyo ixtiqaar haa zawjkaada dushiisa kuma liidatid in shi'ta haddaad doontid sabactu laka waa kuu toddobaynaya toddoba biraan kula joogi wa in sabactu laka haddaan kuu sabciyo toddoba kula joogana sabactu linisaa'i dumarkaygana waa u toddobaynaya dumarka kaleo dhan toddoba toddoba yeelanaya saddexdii aa gaarka u lahay xataa waxa weeyaan waa lagaa magdhabaya rawahu muslim wa abu daawuud walimuslim waxa weeye in shi'ta haddaad doontid zidtuki waan kuu ziyaadin wa xaasabtuki bihi waan kuu xisaabin lilbikri sabcun baa u ahaaday walitayibina alaaan saddex wallahu ala aclam oo waxa weeyaan saddexaa gaar u leedahay oan lagaa goyn hadhow in laga dhigo iyo in toddoba lagula joogo hadhow toddoba toddoba miran ay noqoto lizawjati xaaska waxa u ahaaday atanaasulu can xaqihaa xaqeeda inay iskaga tanaasusho lizawjihaa ninkeedana u tanaasusho oo ninkeeda ay u dayso ceebna maaha baa lagu leeyahay qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi wa in imra'atun islaani khaafada hadday cabsato min baclihaa ninkeeda nushuusan santaag iyo naashisnimo ilaa ninkuu naashis waa noqon kara ow icraadan jeenshaso qaalad waxay tihi caaisha fiihaa aayaddaa tafsiirkeeda caaishatu waxay tihi hiya almaratu waa islaanta takuunu noqonaysa cinda rajuli nin agti joogta ninkaasoo laa yastaksiru minhaa xaggeeda aan ka badsanayn mucaamalada iyo waxaa fa yuriidu wuxuu doonayaa ninku dalaaqa inuu furo iyo wa zawaaji hayraha iyada mid aan hayn inuu guursado fataquulu lahu waxay u leedahay gabadhaasi ninka ah amsiknii hayso walaa tudalliqnii hay furin uma tazawaj hayrii aniga hayrkay guurso fa anta adigu fii xillin xalaal baa kaga sugan tahay min annafaqati biil iyo walqismati qaybsiin lii aniga waxaasoo dhan waa ka cafi fadalika kaasi qowluhu tacaala weeye falaa junaaha calayhima labada isqabtay dushooda dembi maahan an yuslaxa baynahuma dhexdooda inay sulxiyaana wanaajiyaan sulxan wasulxu khayrun sulxuna kii khayroo khayr badan weeyaan rawahu bukhaariy wa kaanat cinda wa kaanat cinda raafic binu khadiij waxaa agtiisa ahaan jirhay bintu moxamed binu maslama moxamed binu maslama gabarow dhalo qabi jir fakariha minhaa gabadhii wuxuu ku nacay ninkan raafica amran amar imaa kibaran weyne inuu ahaayo gabadhuu weynaatay ow hayruhu weyne waxaan ahay mid unbu xaalad unbuu ku naca faaraada wuxuu doonay dalaaqaha furitaankeeda faqaalat waxay tihi laa tudalliqna hay furin wa amsiknii hayso waqsim lii iqaybsi adigu maa badaa laka wixii kuu daahira saa doontiye fasax baat waxa ii garatid faanzla allahu ilahay baa soo dejiye waa in imra'atun alaaya rawaahu shaaficiy ayaa ku wariyay fi musnad musnad imaam shaafici baa jira kitab la yihahdo marka gabadha ma garanaysaa saasaa loo sheeg qaala tudrabu zawjatu xaaskii waa la garaacaa bacda alwacdi waalhajri intii la wacdiyey oo laga haajiray guriga dhexdiisa looga dhexaajiray hadday weli wax qaadan weydo waansami weydo garaac yar oo aan badnayn baa la garaaci karaa sharciga qaala allahu tacaala wallaatii gabdhaha takhaafuuna ka cabsanaysaan nushuusahuna nushuuskooda faciduuhuna wacdiya wahjiruuhuna kaga haajira fi lmadaajici makaanu jiefyada wadribuuhuna garaac fa in adacnakum haddaydin adeecaan falaa tabquu ha dalbinina calayhina dushooda sabiilan wadda ahaan in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliyan kabiiran ayuu ahaaday marka waxa weeyaan garaac oo aan jebinayn bararinayn garaaca weeyaan oo wejiga iyana aan ahayn naashisnimada gabadhuna waxa weeyaan ninkoo aan fasixin inay guriga ka tagto inay cara dhibto carabkeeda ku dhibto aabbihiis inay caydo wax ka sheegto ama hooyadiis ama walaashiis ama walaalki sabab la-aan bay reerkaa wax ka sheegaysa sabab la-aan ama xoolihii bay mb sayrsayrinaysaa ha mucaamaladii bay soogolayn waxyaalahaasoo dhan baa nushuus noqonaya can cabdillahi bni zamcata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiy sala alla alay slam qaala nabi wuxuu yidhi laa yejlid axadukum midkiin yousan jeedlin imra'atahu xaaskiisa jaldalcabdi addoonka jeedalkiisa oo kale uma yujaamicuha u jimaaco fii aakhiri lyomi maalinta aakhirkeeda kolley hadduusan ka maarmayn maalinta aakhirkeedaba laga yaabo inuu u baahdo xaas ahaan ugu baahdo dee marka horeba sida addoon yousan u dili suu kama maarmi kare rawahu lbukhaariy watirmidiy can cumara radia allahu canhu can nabi sal ly slam qaala nabi wuxuu yidhi laa yus'alu rajulu ninka lama weydiiyo fii maa darama imra'atu islaantiisa wuxuu ku dilay reerka haddii wax dhex maraan oo ninkii gabadhii wax ku dhufto gar loo galo rawahu abu daawuud wanasay lama weydiiyo sheekadu xaggee ka bilaabatay oo garaacan xaggee ka yimid oo waka arrimahoosoo in la sheegaba aan mudnayn inay arrintu taa laga yaabo ama lama weydiiyo wixii sharcigu u fasaxay hadduu la yimid garaac badan uusan ahayn lama weydiiyo can iyaasi bni cabdillaahi radi allahu canhu can nabi sal alla alay slam qaala wuxu yidhi nabigu laa tadribuu imaa allah ilaahay addoommadiisa gabdhaha garaacinina fa ja'a cumar baa yidhi radi allahu canhu faqaala cumar wuxu yidhi yaa rasuula allah dari annisaau dumarkii waa dhiiradeen calaa aswaajihinna nimankoodii ayay ku dhiiradeen markii la yidhi yaa la garaacin gabdhihii waxa weeyaan xaddii bay dhaafeen dhiirasho raggii bay macnaha nafti u keeneen ilaa waxaa la yidhi yaan la dilini faadina nebigu wuxuu fasaxa markaa fii darbihinna garaacooda garaac yar weeyaan garaacii markii la fasaxana rag iska yaa macnaha aan caqli badan lahayn baa gabdhihii dee usha iska saaro garaac badan la yimid oo yana yidhi ka argos fa adaafa waxaa mudaharaaday biaali moxamedin moxamed aalkiisiiyo guryahu deganaa nisaaun kaiirun dumar badan kuwaasoo yashkuuna ka cabanaya aswaajahunna nimankooda dumar tiro badan baa mudaharaad sameeya marka guryihii nabiga saa ugu wareegay oo raggoodii laayeen oo macnaha mudaharaadaya cabanaya faqaala nebiy baa yidhi sal alla alay slam laqad daafa waxaa dawaafay maanta biaali moxamed moxamed aalkiisa sabcuuna mar'atan toddobaatan dumara oo mudaharaada kulluhunna dhammaantood yashtakiina waxay ka cabanayaan aswaajahunna nimankooda walaa tajiduuna ka heli maysaan ama ku ogaan maysaan ulaa'ika raggaa wax laynaya khiyaanakum kuwiina fiifiican ogaada ragow ragga gabdhaha saa u laynaya kuwiina fiican maaha lama ogola dilka noocaas rawaahu abu daawuud wanasai walxaakim wasaxa wallahu alaa alam lama ogola layidhi waa loo sheeg gabdha iska wada oyayaa meeshii maray oo macnaa sheeganay nebiguna weliga xaas ma garaacin iyo khaadimtoonna ataxkiimu xaakim taxkiim xaakim yeelasho labadii isqabtay baa dooday markaasay arrintooda waxay u dhiibayaan laba nin oo xaakimiina labadaa nin waxay soo saaraan bay ku camalfalayaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum haddaad ka cabsataan shiqaaqa baynihima labada isqabtay khilaafka dhexdooda ah fabcasuu saara xakaman xaakim oo min ahli ninka ehelkiisa ah wa xakaman oo min ahliha gabadha ehelkeedaah in yuridaan labada nin hadday doonaan islaaxan wanaag yuwafiq allahu baynahuma ilahay dhexdooda waa waafajinahaya in allaha ilahay kaana wuxuu ahaaday caliman mid cilmi badan khabiiran oo baadinog waa niman wanaag doonaya hadday yihiin wa ja'a rajulu nin baa yimid iyo wamra'atun islaan ilaa caliyin bay u yimaadeen radia allahu canhu wa maca kulli waaxidin mid kasta oo ninkaa iyo gabadha ka mida waxaa la socda oo minhumaa labadooda ah fi'atun koox oo min annaasi dadka fa amarahum caliyun sayd cali wuxuu amray inay amar buu sii xaakim inay soo saaraan fa bacuu xakaman bay saareen oo min ahli ninka ehelkiisa ah iyo waxakaman xaakim oo min ahliha gabadha ehelkeeda ah uma qaala lilxakamayni labadii xaakimba wuxuu ku yidhi sayd cali tadriyaani ma garanaysaan maa calaykuma dushiinna wax ah arrinta laydinka rabo mataqaana in ra'aytumaa haddaad ra'yaysaan an tajmacaa labadaan isqabtaa inaad isku dadhaan oo reerka isku celisaan fafcalaa sameeye wa in ra'aytumaa haddaad ra'yaysaan atafriiqa inaad kala geysaanna fafcalaa sameeye reerkaan la isku celin karin qaalat ilmaratu islaanti waxay tihi radiitu anigu raalli baan ku ahay bikitaabillahi bimaa shayga calaya dushayda fiihi kitaabka dhexdiisa iyo wamaa lii wixii ii sugnaaday wixii laygu yeesho iyo wixii aan yeeshaba anugu diyaar baan habit wa qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi an haddii reerka la isku ceshiya haddiina la kala diraba kitaabka ilaahay iyo waxay raggaas soo saaraan diyaar baan habit odayaashu waxay soo saaraan ninkii wuxuu yidhi amal furqatu kala tag maya gabadha lay dhaho fur falaa maya taa yeeli maayabay haddii reerka la isku celinaya khayr laakiin ama kala tag maya maya buu yidhi faqaala caliyun baa yidhi kadabta been baa sheegtay wallaahi xataa tuqira ilaa aad ka qiraysid bimaa shaygii aqarada ay qidhay bihi maagaba siday qidhay oo kale ilaha ka qidhid garta la geli maayo wixii la soo saaray inaad diyaar u noqonayso rawaahu waxaa wariyey alimaamu imaamkii ashaaficiyu radia allahu canhu ilahay raalli ka noqday imaamu shaafici ayaa macnaha wariyey wallahu acla waclam allah subxana wa taala amiin